wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa sheegaya in dhulgariir iyo dhulgo xoogan uu ku dhuftay meel aan ka fogeyn magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya dhulgo-an iyo dhulgariirkan ayaa waxaa si gaar ah loogu soo calaamadeeyey meel u dhow magaalada adis ababa iyo gobolka canfarta magaalada adis ababa ee caasimada u ah dalka etoobiya oo keliya xalay waxaa laga dareemay dhulgariir muddo saddex jeer ah kaas oo qalqalgeliyey dadka etoobiyaanka ee degan magaaladan sidoo kale meelaha laga dareemay dhulgo-an waxaa ka mid ah gobolka canfarta walow aan la ogeyn khasaarahan ka dhashay dhulgo-an ka dhacay gobolka canfarta iyadoona dadka etoobiyaanka ee ku nool deegaanada gobolkan ay soo wajahday cabsi weyn oo ay ka baqayaan inay ku habsato musiibadan dhowr mar kusoo lallaabatay dalkan dhacdooyinkan xalay ka dhacay dalka etoobiya ayaa aad u hadalhaya dadka etoobiyaanka ah iyadoona ay liyaabihiin waxa sababay dhulgaan iyo dhulgariirkan ka dhacay dalkooda muddooyinkii dambe dalka etoobiya waxaa kusoo badanayay dhulgo iyo dhulgariirka kaas oo geysta khasaare isugu jira naf iyo maal